waxaan sii daynay faallo aan ku gorfaynaynay amaan ku falanqaynaynay go-aamadii kasoo baxay golaha wada tashiga qaranka marka ugu horreya waxaan ku raacnay madaxweynaha in doorasho qof iyo cod ah ay tahay waxa ay soomaaliya u baahan tahay inay gaarto wax wanaagsanna ah ayada oo markaas loo maraayo wadadii saxda ahayd marka madaxweynaha u ku waafaqnay iyo dowladda dhexe iyo odayaasha meesha fadhiyey oo kasoo qayb galay shirka intoodii joogtay in doorasho qof iyo cod ah in la aado oo aragti madaxweynaha intuu hadda xukunka dalka hayay uu aaminsanaa u gadayay ay tahay horta aadan ugu waafaqnay madaxweynaha ay tahay wax loo baahan yahay waxaan laakiin waxaan waxaanse aaminsannahay sida xaalka yahay iskuma aanan koobin oo keliya inaan waxa saxda ah ama waxa fiican sheegnay waxaan eegnay wixii dhacay ama hadda lawado oo aan isleenahay way dhici karaan waxaan eegnay marka cawaaqibkooda siyaasadeed ee mustaqbalka soomaaliya iyo go-aamadii wadatashiga madasha wadatashiga qaran ee ay yeelan karaan cawaaqibta kasoo bixi karta go-aamada ay qaateen mas-uuliyiintaas ayaan ayaa dul istaagnay ma aha keliya waxa fiican keli inaan sheegnay lakiin wax cawaaqib baa ka dhalanaysa marka go-aamadaas marka ugu horeeya waxay leeyihiin in mar kale muddada loo kordhiyo madaxdii dowlad goboleedyada oo waktigooda hal sano kahor u dhacay marka ayadana cawaaqibay keeni kartaa oo aad aan loo mahadinin marka labaadna qof iyo cod hala adaa layidhi maxaa la dhahayey in doorasho qof iyo codda la aado oo ay u shiraan dad mas-uuliyiin ah maamullo oo doorashaas in laga qabtana ay mudan tahay iday ka maqan yihiin haddana in go-aankaas la gaaro oo ay dhacdo waana la adkaatay ma aha go-aan oo suurtagal noqon kara mas-uuliyiinta ka maqan oo isugu jira dowlad goboleedyadii waxaa shirsan waa madashii marka garab ayaa shirsan oo waxaa ka maqan dowlad goboleedyo hadda waxaa ku jirta warbixintiina waxyaabaha soo baxay iyo iyo wixii dhacay in aad si yani aad si kale ama in loo dhigo inaad qabteen ama aad si u yaro saluugsantiin marka maxaa idink sidee rabteen ina in in loo dhigo ama ay wax noqdaan horta waxaan ku talina ko hor tala midaysan oo laisla ogol yahay in doorasho lagu aado ayna wanaagsan tahay in saas ay dhacdo marka hal garab oo n c c-da ka mid ah tala ay soo aruuriyeen oo haddii dib loo eegana n c c naftirkeeda waxay laheen dastuuri ma ah oo dastuurka meelay oga taalla ma leh marka wixii marka horeba lagu duri karay sharciyadooda n c c-da oo haddii buwaagta la fiiriyo dastuurka iyo shuruucda la fiiriyo meelay oga jirtay aysan jirin soomaalida waxay ku heshiisay markii qaranka naga burburiyo carta laisugu tagay iyo imbegati ncc meel oga taala malaha iyo labiyo kun iyo labi labiyo tobanka dastuurkii la ansixiyey oo madaxweyne xasan sheekh lagu soo doortay markii ugu horreysay marka asagoo awalba cilad qabay nccda haddana haday maqan yihiin garab soomaaliyeed oo laba dowlad goboleed oo mug iyo miisaanku leh siyaasadda soomaaliya oo lagu tirin karana meesha hadda ay taagan yihiin ay waxay taagnaayeen laba kun iyo sagaal iyo tobankii labaatan kow iyo labaatankii saasay isugu xigeeno dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo dowlad goboleedka puntland waxay lahaayeen doorashada yaanan lagu tagrifadin walow ayaga naftirkooda ay ka dhaceen qadaad badan laakiin waa waa meeshii unbaa la taagan yahay marka n c c oo nuqsaan ku jirto talama gaari karto isku noqoto ayaan nidhi waxaan nidhi hufnaanta hanaanka wax lagu dooranayo ayaa ka muhiimsan marka doorashada noocay dhacaysa ma doorasho oo qof iyo codaa dhacaysa ma doorasho dadban hanaankaas ayaa oo hufnaanta ku dhisan ku ahaadaba marka haddii doorasho qof iyo codaa dhacaysa la yidhaahdo oo aan hanaan hufan ku dhisnayn ama aan ku qabsoomin wixii la keenay sagaalka dhacay oo kale in dhacaana suurtagal ah marka waxaa ka fiican doorasho aanan qof icood ahayn oo hufnaan ku dhisan ayaa ka fiican marka haddii la qaban karo doorasho qof icood hufnaan ku ay asaas u tahay oo cadaalad ka shaqaynaysa ayadana waa soo dhaweynay laakiin nooma aysan muuqanin waa gartay marka war murtiyeedka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxaa ku jirtay in loogu baaqaayo dhinacyada maqan wada hadal marka qodobkaas oo kale ma ku xusteen warbixintiina maxaad se ka tiraadeen
ha waa ku xushnay weli waa ku ammaanay madaxweynaha arrintaas waa arrin loo baahan yahay in laisugu soo noqdo madaxweynaha gogol uu fidiyey gogoshaasna in ay soo ajiibaan madaxda ka maqan meeshaasan soomaalida kuga hadasho oo ay ku heshiiso sidii hore loogu socon lahaa soomaaliya uma baahna maanta inay xakad gasho horumarkii lasoo subinayay labaatan iyo shantii sano ee lasoo dhaafay kasoo bilaaba carta idinka warbixintiina ama maxaa xilligan ugu soo aadiseen wadahadallada waa soo socdeen shirarka waa dhici jireen marka shirkan hadda u dambeeyey maxaa ku gaar ah oo oo xarunta ama machadka ay hadda ugu soo beegeen warbixinta shirka waa lasoo gabagabeeyey marka intuu socdayna aad ayaan isha ugu haynay laga soo bilaabo may laba kun iyo saddex iyo labaatankii aad ayaan ishugu haynay tala hoosena waan siinaynay dowladda iyo xukuumaddaba marka soomaalida wadajirkeeda waxaa ka maqnaa somalilan waxaa ka haray tareenkaas laba kun iyo labaiyo labaatankii saddex iyo labaatankii horatiisii puntland hadda jubbalandna baxday khaatumo oo loo aqoonsaday maamulna oo ku meel gaar ahna waa maqan tahay marka waxaan ugu soo aadinay hawsha socotaa dhammaatay mas-uuliyiintii hawshaas suu timid waxbay soo saareen waxay soo saareen waxaa noo muuqata marka inaan wax ka dhahno inay hadda mudan tahay